بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير درسigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo labaatanaad ee suuratu lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay walan tardaa nebi maxamedow raalli kaa noqon mayso canka adiga xaggaada alyahuudu yahuudi iyo wala nasaaraa nasaara toona xataa tatabica ilaa aad ka raacdo millatahum diintooda aad ka raacdo qul waxaad tidhaha nebi maxamedow inna hudallaahi ilaahay hanuunkiisu huwa isaga ayaa alhudaa hanuun ah walan ittabacta wallaahi lain ittabacta haddii aad raacdo nebi maxamedow ahwaa'ahum hawooyinkooda haddaad raacdo yahuudda iyo nasaarada bacda aladii kii kadib jaa-aka ku yimid oo min alcilmi cilmiga maa laka kuma sugnaanin min allaahi alle xaggiisa min weliyin mid umuurtaada tawaliya iyo walaa nasiirin iyo mid kuu gargaara midna kuma sugnaanin waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan qeybihii ilaahay subxaanahu watacaala uga warramayay yuhuudda iyo nasaarada iyo xumaanadooda meeshan ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa nebi maxameda wuxuu uu sheegay yahuud iyo nasaaro labadooda mid ka miduhu inaysan nabiga raalli ka noqonaynin raalli ahaan qalbi ah ilaa laga helo qaayadan oo ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yahuud iyo nasaaro raaco oo macnaheedu waxay tahay in nabigu diinta ka tanaasulow diinta islaamka kaga tago oo ama yahuudi noqdo ama nasraani noqdo arrintanna waa arrin ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga sheegay yahuud iyo nasaaro ilaahayna asagaa abuuray cid ka aqoo ogna ma jirto qulubtoodana asagaa daalacanaya subxaanahu watacaala wuxuuna ka sheegay arrintaanuu ka sheegay marka yahuud iyo nasaaro qof muslina raalli ka noqon maayaan raalli ahaansha dhab ah ilaa uu qofku ka yahuudiyoobo ama ka nasraaniyoobo ou ka ridoobo diinta ka baxo qofkaas hadday mararka qaar la arko iyagoo xoogaa dadka muslimiinta u dholla caddaynaana ama u soo dhodhowaanaana ama raalli ahaansho u muujinaana ama arrintu waa ka siyaasad iyo munaafaqad ama qofkaas muslimka a wuxuu usii socdaa waddadii ay rabeen iyo meeshii ay rabeen iyo kufrigii iyo gaalnimadii usii socdaa markaa sidaas ugu dholla caddaynayaan wailaa qofkii oo islaamnimadiisi ku sugan oo muslin ah oo xaqiiqatan muslina yahuudiya nasaaro inay raalli ahaansha rasmi ay raalli ka noqdaan suurtagal maaha ilaah ayaa nooga warbixiyey arrintaas walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara ilaah ile walan tarda ma raalli noqonayso canka adiga xaggaada nebi maxamedow iyo cid walbo muslin how alyahuudu yahuudi iyo wala nasaara iyo nasaaraba toona kaa raali noqon maayaan labada qolo mid ka midu xataa tatabica ilaa aad ka raacdo millatahum diintooda aad ka raacdo aad ka gaalowdo haddaad ridowdo oo aad gaalowdo oo ama nasraani noqoto ama yahuudi noqoto yahuuddu haddaad yahuudi noqoto waa kaa raali noqonaya nasaaraduna haddaad nasraani noqoto waa ay kaa raali noqonaya laakiin si kale labada qolo mid ka midhu kaaga raali noqon maydo gaalada kalena ilaa aad ka gaalowdo raalli kaa noqo maayaan macnaha marka hadalku wuxuu yahay nebi maxamedow ha isku dayin gaalo inaad raalli gelido ood gaalo qancido gaalo qanci mee raalligaroobina mee ilaa aad ka ridoodo qof walba muslimana hadalkan waa u dhahan yahay qofkii marka raba inuu gaalo qanciyo xaqiiqatan gaalo u qanciyo iyo si rasmi ah iyo qanaaca dhab ah gaalo qanciyaahi haddii uu u yahay diyaar gaalnimo waa baab hadduusan laakiin riddo uusan diyaar u ahayn iyousan islu gooynin gaala ka qanci mayse waa laga yaaba marka qaar akhdaa' fara badan iyo afcaal fara badan oo afcaasha gaalada ah dadka qaar inay sameeyaan muslimiinta ah saasna xoogaa gaaladu ay ugu carablaalaadiyaan madaxa u salaaxaan laakiin raalli ahaanshihii rasmiga ahay weli gaaladu ma isa gaarin ilaa qofka uu diinta bannaanka ka tago waxaan soo marnay shaydaanku iyo shayaatiintu saxarada iyo sixirowyada inaysan u shaqaynin ilaa sixirowyadu ay ka gaaloobayaan ilaa sixirowyadu ay ka gaaloobayaan shayaatiintu u shaqay maydo gaalana raalli ahaansho qalbiya raalli muslim ka noqon maydo ilaa muslimka uu ka gaaloobayo walan tardaa kaa raalli noqon maydo canka xaggaada alyahuudu yahuudiya wala nasaara nasaaro xataa tatabica ilaa aad ka raacdo millatahum diintooda qul waxaad tidhaha nebi maxamedow inna hudallaahi ilaahay hanuunkiisa huwa isaga ayaa alhudaa hanuun ah waxaad tidhaha nebi maxamedow hanuunku ma jiro yahuudnimo iyo nasraaninime hanuunku wuxuu jiraa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisaoo la raaco iyo diinta islaamka iyo diinta dhabtahoo la raaco ayaa hanuunku ku jiraa kaasaan raacaynaa isagaana ku hanuunaynaa dariiqiina hanuun ma jira dheh walain ittabacta ahwaa'ahum wallaahi alla in ittabacta haddaad raacdo nebi maxamedow ahwaa'ahum hawooyinkooda yahuudda iyo nasaarada hawooyinkooda iyo wax naftooda ay jeceshahay oo ah inaad gaalowdo haddaad raacdo bacda aladii kii kadib jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmi ah iyo waxyi iyo diin ilaahay ah maan laka kuma sugnaanin minallaahi alle xaggiisa min weliyin mid umuurtaada tawaliya iyo walaa nasiirin iyo mid kuu gargaara waa goodis hadalkaana waxaa loola jeedaa hoo lagula hadlaahi waa ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley nabiga kama suurawdo asaga inuu raaco yahuudda iyo nasaarada iyo inuu ridoowo arrintaasi fii xaqi nebiyi sala allahu alay wasalam waa mustaxiil oo nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaas macsuum uu ka yahy laakiin hadalka waxaa loogu dhaga hadlaa oo u dhahan yahay ummaddiisa ilahay marka wuxuu yidhi walan ittabacta wallaahi la in ittabacta haddaad raacdo nebi maxamedow iyo cid walbow ahwaa'ahum gaalada hawooyinkooda ahwaa'ahum waa la jamciyey waxay dhahan culamada qaar waxaa loo jamciyey gaaladu isku hawo ma aha isku damac ma aha isku qasad ma aha hawooyinkoodu maadaama ay kala duwan yihiin oo mid walba hawo u gaara oo wato ayaa la jamciyo waxaa la yidhi ahwaa'ahum hawooyinkooda haddaad raacdo cid ayaga ka mid a hawadeeda aad raacdo bacda aladii kii kadib jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiya maa laka kuuma sugnaanin min allaahi alle xaggiisa kaagama sugnaanin min weliyin mid weli oo umuurtaa tawaliya iyo walaa nasiirin mid kuu gargaara aladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yatluunahu kitaabka waa akhrinayaan xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabta ayay akhrinayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna bihi kitaabka waa rumaynayaan waman yakfur ciddii ku gaalowda bihi kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkhaasiruuna waa kuwii khasaaray meeshan yaa looga warramaa yay yihiin ciddaan laga warramay oo laleeyahay aladiina aataynahum alkitaaba kitaabkuse waa kitaabkee culamada qaar waxay dhahaan mu'miniinta iyo muslimiinta iyo dadkii nebi maxamed rumeeyey calayhi salaatu wasalaama aayadda looga warrama oo ilahay wuxuu leeyahy aladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka kitaabkuna waa kitaabka qur-aanka yatluunahu kitaabka qur-aanka waa akhrinayaan xaqa tilaawatihi tilaawadiisa dhabta ayay akhrinayaan oo sida uu u mudan yahay in loo akhriyo u akhrinayaan uguna camal falayaan ulaa'ika kuwaas yu'minuuna waxay rumaynayaan bihi kitaabka qur-aanka waman yakfur ciddii ku gaalowda bihi qur-aanka fa ulaa'ika kuwaasi humul khaasiruuna waa kuwa khasaaray ama yahuud ha noqdeen ama nasaaro ha noqdeen ama majuus ha noqdeen ama keyrkood ha noqdeene waxaa kaloo la yidhi cidda looga warramahi waa ahlu kitaabka ahlu kitaabna waa soo marnay xumaantoodii iyo qarintii ay diinta ilaahay wixii ilaahay uu ku sheegay ay qarinayeen iyo sifooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam qarintii ay qarinayeen iyo kitaabkooda bedeliddii ay bedelaayeen laakiin haddeer halkan waa ku ammaanan yihiin maxay kale yihiin kuwii hore loo caayayay oo xumaantooda loo sheegayey oo hore u caaynaa iyo kuwaan la ammaanaa maxay kale yihiin kuwaan la ammaanaa waxay dhahaan culimmadu waxay yihiin waa kuwii kitaabkooda towraada iyo injiilku dhaqmaayey oo ka run sheegay oo markii nabiga lasoo saaray calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedana rumeeyey sida najaashi oo kale oo nasraani ahaa iyo sida ninka la yidhahdo cabdullahi ibnu salaam oo yahuudi ahaa ilahay marka wuxuu yidhi aladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay oo yahuudda ah ama nasaarada ah kitaabkana waxaa laga wadaa markaas waxaa soo gudagelaya kitaabkii injiilaha iyo kitaabkii towraad ahaa yatluunahu way akhrinayaan xaqa tilaawatihi tilaawadiisa dhabtahay akhrinayaan oo si rasmihi kitaabka u akhrinayaan qiraa'ad toosan ay akhrinayaan waxay ku darayaan lama arko waxay ka jarayaan lama arko waa ahlu kitaabkii kuwoodii wan wanaagsanaa maadaama ay iyagu yihiin kuwa kitaabka keligood ku dhaqma kitaabkii towraadaha ama injiilaha ah waxaa laga cabiray aladiina aataynaahum kuwii aan siinay aa layidhi maxaa laga wadaa macnaheedu kuwa kale wax kitaab la siiyeyba lagama soo qaadi maadaama kitaabkii la siiyey ay waraa'a duhuurihim ka tuureen oy ku camal fali waayeen kuwa marka kitaabka la siiyey oo in kitaabka lagu magacaabo mudano waa kuwa ku dhaqmay ilahay marka wuxuu yidhi aladiina kuwii aataynaahum aan siinay ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay ama towraad ama injiil aan siinay yatluunahu way akhrinayaan kitaabka xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabta ah ulaa'ika marka kuwa saasihi yu'minuuna waa rumaynayaan bihi kitaabkooday rumaynayaan rumaynta kitaabkooda ay rumeeyaanna waxaa ka laasima oo ka dhalana kitaabkii nebi maxamed lagu soo dejiyey rumayn la rumeeyo iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumayn la rumeeyo waman yakfur ciddii ku gaalowda bihi kitaabkaas towraada ama injiil ah oo reer banu israa'iila fa ulaa'ika kuwaasi humul khaasiruuna waa kuwii khasaare cid walboo nebi maxamed beenidana oo reer banu israa'iilahuna wuxuu ahaa qof beeniday kitaabkii towraad ahaa iyo kitaabkii injiilaha yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya nicmadayda xusuusta ilaahay yidhi allatii nicmadaasoo ancamta aan u nicmeeyo calaykum dushiinna iyo wa annii fadaltukum waxaad kaloo xusuusataan inaan idinka fadilay calalcaalamiina caalamiinta aan idinka fadilay ey caalamii zamaanikum aan idinka fadilay xusuusta aayaddan horey noo soo martay tafsiirkeedu meeshan waxaa lagu gabagabeeyey oo lagu gabagabeynaa qisooyinkii tirada badnaa oo reer banu israa'iil laga qisoonayey iyo waxyaabihii iska dabawareegayahayoy ku sifaysnaayeen sheeggii la sheegayay ayaa meeshan lagu soo gebagabaynaa marka waxyaabihii lagu bilaabay wax ka mid aha lagu gebagabeeyo ilaahay wuxuu yidhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow israa'iil carruurtiisiiyow udkuruu xusuusta nicmatiya nicmadayda xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan u nicmeeyo calaykum dushiinna waa nicmooyinka faraha badnaa badbaadintii reer fircoon laga badbaadiyey ay ka mid tahay baddii loo kala jeexay ay ka mid tahay mannigii iyo salwihii lagu soo dejayay ay ka mid tahay waa waxyaabo fara badan oon la tiri karin iyo waxaad xusuustaan wa anii anigu fadaltukum inaan idinka fadilo oo idinka dheeraad siiyey calalcaalamiina caalamiinta iyo caalami zamaanikum iyo xilligiinnii wixii jooga aan idinka fadilo oo dad ah wattaquu iska jira yowman maalin iska jira iyo cadaabkii iska baqa laa tajzii aysa deeqaynin oysa gudaynin oysa difaacaynin nafsu nafi can nafsin naf kale shay-an waxba aysa ka difaacaynin walaa yuqbalu aanan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun furasho aan laga aqbalaynin walaa tanfacuhaa nafta gaalada aysa anficaynin shafaacatun ay shafaacatu shaaficin mid ishafeeca shafeecadiis walaa hum aysana ahaanin dadku yunsaruuna kuwa loo gargaaraa gaalada wataquu ka baqa yowman maalin oo iska jira ama cadaaba yowmin maalin cadaabkiis yowmkaasoo laa tajzii nafsun laa tajzii nafsun nafu aysa difaacaynin oysa ka deeqaynin can nafsin naf kale shay-an waxba yowma yafiru lmaru min akhiihi wey wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowma idin shanun yuqniih maalin qof walbaahu shanigeedu ayada uu ku filan yahay maalintaa iska jira waa qiyaamahee walaa yuqbalu aanan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun furasho aan laga aqbalaynin oo naartay cadaabka iskaga furato hadday haysato ankee maba haysato laakiin hadday haysa laheed ma laga aqbalaayo walaa tanfacuhaa aysana anfacaynin nafta shafaacatun shafaaca aysa anfacaynin naftaan aan shafaacadu anfacaynin waa nafta gaalada maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuaaca ilah ilh subxaana watacaala walaahum mana ahanin dadka gaaladaha yunsaruuna kuwa loo gargaarayana ma ahanin maalinta qiyaamada iska jira marka reer bani israa'iil iyo qof walbow maalintaa iska ilaaliya oo u diyaargarooba waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahuna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatihi qaala laa yanaalu cahdii aaalimiin wadkur xusnabi maxmedow id waqti ibtalaa ou imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigii ou imtixaamay bikalimaatin erayana uu ku imtixaamay ee fa atamahunna ou gutay ou dhammaystiray ibraahim erayadii qaala wuxuu yidhi ilaahay innii aniga ilaahu jaaciluka waxaan kaa yeelaa linnaasi dadka kaaga yeelaa ibraahiimow imaaman mid lagu daydo qaala ibraahim wuxuu yidhi wa min duriyati ay wajcal min duriyati duriyadeyda xaggeedana waxaad ka yeeshaa a'immatan a'immo ka yeel ayagana qaala wuxuu yidhi ilaahay laa yanaalu ma gaarayo cahdii aniga ballankaygu addaalimiina daalimiinta ma gaarayo halkan waxaan gudagelaynaa wax ku saabsan nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam khaliiluraxmaan qisooyinkiisii wax ku saabsan ilahay marka wuxuu yidhi wadkur xus nabi maxamedow id waqti ibtalaa ou imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigii ou imtixaamay bikalimaatin kelimaad uu ku imtixaamay erayo erayadaas maxay ahaayeen warar badanaa ku jira warka ugu nuxurka badan wuxuu yahay in la yidhaahdo al awaamiru iyo wanawaahi ayaa erayadaas laga wadaa waxyaabana waa laga reebay ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxyaabana waa la faray waa lagu imtixaamay marka kuwii la faray sida uu u fartoomaayo iyo kuwii laga reebay soo uga harahay intaasaa imtixaan ah marka waxaa la yidhi ilahi wuxuu yidhi wadkur xus id waqti ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima ibraahim rabbuhu rabbigiis bikalimaatin kelimaad uu ku imtixaamay ee fa atamahunna ibraahim ou kelimaadkii dhammaystiro sidii la rabay uga soo baxo imtixaankii la imtixaamay uu ku guulaysto boqol kiiba boqol uu ka keenay waxalaala wixii laga reebana uu ka haray waxalaala wixii la farana uu fartoomay qaala marka ilaahay wuxuu yidhi markii imtia ibraahim imtixaan ku guulaystay innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelaa ibraahimow linnaasi dadka kaaga yeelaa imaaman imaaman kaaga yeela imaaman imaaman kaaga yeela axad lagu daydo ina ibraahiima kaana ummatana ilah yidhi subxaana watacaala ibraahim keligiisuu ummad ahaa waxaa laga wadaa rajulan yuqtadaa bihi ayuu ahaa nin lagu daydo ah oo looga daydo khayrka iyo wanaagga iyo tawxiidka looga daydo imaamulmuwaxidiin u ah qaala marka ibraahim wuxuu yidhi wa min duriyati ay wajcal min duriyati caruurtayda xaggooda waxaad ka yeeshaa iyagana a'immatan ilaahu a'immo ka yeel iyo madax oo rusulka yeel oo rusushana iyaga ka soo saar ilaahayo qaala wuxuu yidhi ilaahay laa yanaalu ma gaaraayo cahdii aniga ballankaygu addaalimiina daalimiinta iyo gaalada ma gaaraayo ballankayga aan ku ballan qaaday adiga ibraahiim ah inaan kaa dhigo imaam dadku ay ku daydaan oy diinta uga daydaan oo rasuul ilaahay ah ma gaaraayo ballankaasi carruurtaada wixii gaalo ah wixii gaalo ah a'imo ilaahay wuxuu yidhi ka dhigi maayo oo carruurtaada ka mid a carruurtaadabaa ka mid noqdeen laakiin waxaan a'imo ka dhiga carruurtaada wax ka mid a oo wanwanaagsan laakiin ayaa rususha laga dhiga waagaas wixii ka dambeeyey rasuul walboo la soo saara waxaa laga soo saarayay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam duriyadiis rusushaasuu u dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam daalimiintana gaalada laga wadaa ilahay marka wuxuu yihi waid jacalna albeyta mathaabatan linnaasi waamna waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musalla wacahidna ilaa ibraahiima waismaaciila an tahira beytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiina wاlrukaci الsujuud waid jacalnaa wadkur xus id waqti jacalnaa aan yeelnay albeyta kacbada mathaabatan marjican aan ka yeelnay iyo meel lagu noqnoqdo oo lagu diqeeyo oo linaasi dadka u sugnaata iyo wa amnan nabadgelyo oo qulnaa lahum aan ku nidhi ittakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima ibraahiim meeshii ou istaagay musallan makaanu tukasho ka yeesha wacahidnaa oo aan u dardaaranay ilaa ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciila ismaaciil an tahira aan ku nidhi war tahira oo nadiifiya beytiya gurigayga kacbada ah lilaa'ifiina kuwa wareegaalaysanaya u tahira waalcaakifiina iyo kuwa negi iyo warukaci asujuud iyo kuwa rukuucsan oo sujuudsan oo musaliinta ah ilahay meeshan waxuu uga warramay subxaanau watacaala beytkiisa iyo kacbadiisa wax ku saabsan waana beyt dhulka lagu dhiso kii ugu horreeyey sida noo imaan doonta ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata ilah yihi subxaanahu watacaala ilahay marka wuxuu yihi wadkur xus id waqti jacalnaa aan ka yeelnay albeyta beytka iyo kacbada mathaabatan aan ka yeelnay marjican aan ka yeelnay iyo mid lagu noqnoqdo marjican yacni mid lagu diqeeyo oo lagu laalaabto oo linaasi dadka u sugnaado dadku ay ku laalaabtaan cumro ay ku cumraysaayaan iyo xaj ay ku xajinayaan ayay ugu laalaabanayaan dadku iyagoon dana kale oo adduunya ka lahayn iyo wa amnanna aan ka yeelnay nabadgelyo ilahay nabadgelyo ka dhigay subxaana wa tacaala beytka iyo kacbada cid walboo gashaa dadku waa ka hebaysanayeen haddii cid aan ciday ka hebaysay aan la arag oo kufaaruhu ay soo weerartaan ilaha ka difaacayo subxaana wa tacaala nimankii xabashadaahayo maroodiga wate waa ka ilahay ka difaacay subxaana watacaala mushrikiinti iyo gaaladii ankee dadka kacbada jooga ama kacbada degan way ka heebaysan jireen way ka weeca jireen waa ka leexan jireen haddii midkood aabbihii kii dilay xaramka uu ka soo galay kacbada ka soo galo uu ka laabanayo wuxuu sugaya ilaa uu kacbada ka baxo marka dadka kacbada dhex degan waxay ahaayeen dad aaminiin ah liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaai wasayf falyacbuduu raba hada albeyda ilahay le aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khowf quraysha loogu amaal sheegana allihii ha caabudeen gaajana tiray sidoo kalena cadowga ka nabadgeliyey iyo cabsida wa aamanahum min khowf ilahay marka wuxuu yidhi wadkur xus id waqti jacalna aan ka yeelna albeyta beytka mathaabatan aan ka yeelna oo linaasi u sugnaaday iyo noqnoqod iyo diqays oo dadka u sugnaaday iyo wa amna nabadgelyo oo wa qulnaa lahum dadkan aan ku nidhi ittakhiduu ka yeesho ka dhigta min maqaami ibraahiima maqaamu ibraahiimka y ibraahim meeshuu ku istaagay musallan ka dhigta meesha ibraahim ku istaagay waa dhagax dhagaxyadii maka yeela ka mid ah oo markuu kacbada dhisaayey isaga iyo nebi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam isagu wuxuu ahaa ninka kacbada dhagxaanta issaarsaaraho fuundiga ka dhigan dhagxaanta ciddii soo qaadqaadaydana waxay ahayd nabi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam waxay kaashadeen dhagax dhagaxa la soo qaaday dhagaxiiya kacbada qarkeeda la dhigay iyo derbiga qarkiisa markaasaa dhagaxaas waxaa ku istaagay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam meeshii marka mucjiza ka dhacda iyo shay khaariqu caado ah dhagaxiyaa sidii dhoobadii duusmi dhagaxaas marka wuxuu ooli jiray kacbada qarkeeda kacbadu ku dheganaan jiray albaabka kacbada agteeda ooli jiray waagii dambaa laga soo sukiyey meelaan hadda kacbada u dheereen oo u jirta toddoba tallaabo meelahaas sideed tallaabo ayaa hadda dhagaxii yaallaa dhagaxii waa ka quraaradda la dhexgelshay dhalaa la dhexgelshay aad u qabto dhalooyinka funuusyada la geliyay camal la dhexgelshay dhala dahabdahabiya aa ku jirta waxaasaa wuxuu yahay maqaamu ibraahimkii meeshaasu ku jiraa dhagaxii halkaas dhalada ku jira dadku markay dawaafayaan labada dhinacii ka maraan igu buraacaaya butaacaaya dadku dadka dawaafa oo kacbada wareega markii lasoo dhaafo wax yar kadib xajarul aswadka wax yar kadib markii lasoo dhaafaa lasoo mara isagana marka maqaamu ibraahimku waa kaas ilaahi subxaana watacala wuxuu yidhi waxaan nidhi dadka muslimiinta musallo ka dhigta musallo ka dhigta waxaa laga wadaa markaad kacbada ku dawaaftaan oo dawaafka aad dhammaydaan labada ragcoo la yidhaha ragcataa adawaafi oo la tukanaa waxaa lagu tukadaa asaga gadaashiisa asagaa laisku soo aadinaa kacbadaya adiga waxaa la rabaa inuu u dhexeeyo maqaamka oo u dhexeeyo meeshaa rabta kacbada ka joog laakiin waa adiga kacbada inuu idiin dhexeeyo maqaamka maqaamu ibraahiimka musallo ka dhigtay meelaad ku tukataan ka dhigta saasaa laga wadaa sida saxiix ku suganna cumar ibnu khadaab radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi dhowr arrimoodaa ilaahay ugu waafaqay subxaana wa tacaala dhowrkaas waxaa ka mid ah low ittakhadnaa maqaama ibraahiima musallaa maqaamu ibraahim haddaan musalla ka dhiga lahayn ficnaa laheedaa rasuulka ilaahayo markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa hadalkiisaa lagu waafaqay wattakhiduu waxaan idhi ka yeesha min maqaami ibraahiima mintaan bimacnaa cinda waaye marka watakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima ay cinda maqaami ibraahiima ibraahiim makaanu istaagiisa agtiisa waxaad ka dhigataan musallan meel lagu tukada ka dhigta wacahidnaa waa u dardaaranay ilaa ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciila maxaa loo dardaarmay an ahira ahira oo nadiifiya beytiya gurigeyga ahira oo nadiifiya ayaan u dardaaranaa ilaahay yidhi gurigu waa kacbada yaa loo dahiraa liaa'ifiina waalcaakifiina walrukaci sujuud waxa laga dahiraana waa maxay waxa laga dahiraahu waa anjaasta macnawiyada ah iyo midda xisiyada ah labada waa laga dahiraa midda macnawiyada ah waa shirkiga iyo bidacda iyo quraafaadka ka dahiraa layidhi oo u dahira dadka beytka soo siyaaraa iyo dadka beytka ku negi iyo dadka ku tukanaaba waxaa kaloo laga dahiraa anjaasta iyo nijaasta xisiyada ah sida saxarada baktiga kaadida wasaqda waxyaabahaasoo dhan ka dahira oo beytka nadiifiya hadalkan marka nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ismaaciil la yidhi wuxuu u dhahan yahay qof walba muslim oo ahlu khayra oo waxaa raba masaajidda ilaahay iyo goobaha cibaadada in la dahiro kacbada keliyana maaha wax la dahirahay waxaa rabaa in la dahiro goobaha cibaadadoo dhan ilaahay marka wuxuu yidhi wacahidnaa waa u dardaaranay ilaa ibraahiima ibraahim iyo ismaaciila an dahira dahira beytiya gurigeyga liqaa'ifiina u dahira kuwa dawaafaaya oo ku wareegaalaysanaya dawaafka u imaanaya zaa'iriintana waa lagu sheegay kuwa soo ziyaaranaya oo aan reer maka ahayn iyo walcaakifiina kuwa reer maka oo negi oo masaajidka ku negi oo deganba ooan kor ka imaan amaba iskaga dhex itikaafa masaajidkiisaba hadday rabaan dawaafine iyo warukaci kuwii rukuucsanaa assujuudi iyo kuwii sujuudsanaa asujuud laftirkeedu waa ku cadfan tahay kuwii hore ku cadfan tahay laakiin waawii waa laga saaray waawul cadafkii lama lama keenin oo waawul cadaf la iskulama cadfin waxay dhn culamadu waxaan waawul cadafka looga jaray assujuud maadaama rukuucda iyo sujuuddu ay hal shay iskula jiraanoo salaad ah ay hal shay kale ka dhigan yihiinoo labadoodu waxay ka dhigan yihiin walmusalliina dadka tukanaana udahira beytkeyga saasaa laga wadaa waid qaala ibraahimu rabi jcal hada baladan aamina warzuq ahlahu min athamaraati man aamana minhum biاllahi walyowmi alaakhiri qaala waman kafara faumatichu qaliila uma adaruhu ilaa cadaabi الnaari wabi'sa almasiir wadkur xus nabi maxamedow id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal yeel haadaa kan iyo waadigan iyo makaankan beladan beledka yeel aaminan oo aamin ah warsuq arsaaq oo quudi ahlahu ahalka beledkan min athamaraati nuucyada midhaha ka quudi man ka quudi aamana rumeeyey oo minhum ayaga ka mida billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo qaala ilaahay wuxuu yidhi waman kafara ciddii gaalowdana waa quudinaa famatichu waan u raaxaynaa qaliilan wax yar adduunyada uma adaruhu kadibna oo u dhibaatogelinaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeeda wa bi'sa almasiir meel loo noqdana waxa uu xumaatay naarta jahannamo meeshaana waxaa lagu sheegay ducadii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo u duceeyey maka iyo wixii maka dega ilahay marka wuxuu yidhi wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal yeel haadaa kan iyo waadigan beladan beledka yeel oo aaminan aamin ah oo nabadgelyo ah ka yeel waana loo aqbala oo beledkii aamina laga dhigay warsuq arsaaq ahlahu ahalkiisa iyo dadka dega maka min athamaraati thamaraadka xaggooda iyo midhaha xaggooda noocyadooda kala duwan ilaahu ka arsaaqa uu yidhi ayadana waa loo aqbalay ibraahim calayhi salaatu wasalaamoo maka khudarawaadku iyo khudaarta iyo midhaha iyo noocyadooda kala duwan iyo adduunyadu waa iska ceegaagtaa ayadoo dhulku uu yahay dhul buuraaley ah oo wax ka baxa aan la arag man axad arsaaq aamana rumeeyey oo minhum ayaga ka mid a reer maka bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam maadaama imaamulmuuxidiin ou ahaa ilmihiisii iyo duriyadiisaba ha ahaadeen hadday rabaane wixii gaalaha waa ka beri noqday markaasuu ankee wuxuu ka cunno qabateeyey raashinkii caadiga ahaa markaasuu yidhi man arsaaq aamana rumeeyey oo minhum ayaga kamid a billaahi iyo walyowmi alaakhiri ilaahu kuwaas midhaha noocyadooda kala duwan ka arsaaq qaala ilaahay wuxuu yidhi marka waman kafara ibraahiimow ciddii gaalowdana ankee waa arsaaqa oo risaqu waa gaaraha gaalaya muslim se haddii risaqa aan gaalaya muslim la wada gaarsiinin dadkuba noolaa maayaane waxaana la rabaa dadku adduunyada inay ku wada noolaadaan daarulcamalna ay noqoto aakhirana waxay tahay daaruljazaa waqti xujadu ay ku ogmi kartana dadku inay joogaana la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa iyo risiqiisana lagama maarmi karo marka ilahay wuxuu yidhi waa arsaaqa gaal iyo muslimba qaala ilaahay wuxuu yidhi waman ciddii kafara gaalowdana sidii qurayshtii gaalada ahaydoo xilliga ayadaanu ay soo degayday magaalada maka haystay oo kale ah ayagana ilahay wuxuu leeyahay ayagana waa arsaaqa fa umaticuhu waa u raaxaynaa kaas kaafirka qaliilan wax yar adduunyada intuu joogo uma adaruhu kadibna waa u dhibaato gelinaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeedan u dhibaato gelinaa waxaa laga wadaa naar meeluu ka aada uusa aqoonin uusa ka weeca karin uu ku qasban yahay ayaan u diyaarinaa oo la gelinaa wa bi'sa almasiiru meel loo noqdana waxa uu baas lahaado u xumaaday naarta jahannamo darsigeennina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi altowfiiq